bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada warka aruurnimo ee redio muqdisho qodobada wararka saakaan idiin haynana waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakamaynta covid-19 wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xaqiijisay in afarlabaatankii saac ee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey kow iyo toddobaatan xaaladood oo covid-19 ah tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa kaalinta saddexaad ku guulaysatay tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka dhammaan gobollada dalka maraykanka ah oo qaadaya xayiraadihii saarnaa ee loo la xidhiirtay covid-19
coronavirus waa cudur safmareen ah oo kusii faafaya caalamka oo dhan haddaba muwaadin qaado fariimaha caafimaad ee kaaga imaanaya wasaaradda caafimaadka iyo dhakhaatiirta soomaaliyeed muwaadin si looga fogaado in cudurkani uu ku faafo bulshada iyo guud ahaan dalka fadlan ilaali nadaafadda iyo caafimaadkaaga caafimaadkaagu waxa uu ku jiraa inaad is ilaaliso
intaasina waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeega ugu doorka roonaa haatanna u diyaargaroowa isagii oo dhan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakamaynta covid-19 ra-iisul wasaare xasan cali khayre ayaa guddoomiyey shirka guddiga qaran ee xakamaynta covid-19 oo uu ka qayb galay madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka warbixiyey sida ay u socdaan dadaalada xakamaynta fayruska corona iyo gurmadka fatahada webiga ee ka geystay deegaano ka tirsan dowlad goboleedka hirshabeelle wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa xaqiijisay in afarlbaatankii saacee lasoo dhaafay la diiwaangeliyey kow iyo toddobaatan xubnood oo covid nneteen ah wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda federaalka soomaaliya marwo fawsiye fawsiye abikar nuur ayaa sheegtay in la diiwaangeliyey kow iyo toddobaatan xubnood oo covid nneteen ah taas oo tirada guud ee xaaladaha dalka laga diiwaangeliyay ka dhigaysa kun shan boqol iyo saddex iyo toddobaatan xaaladood
haddaan dul maro waxaa soo kordhay afarlabaatankii saaco ugu dambeeyey ee xaaladaha covid nneteen ee waddanka ka jira waxaa soo kordhay toddobaatan iyo kow xaaladood oo rag ay yihiin konton iyo labo haweenkana yihiin lix iyo toban ee nambarkaas toddobaatan iyo kow waxaa laga helay afartan iyo lix jubbaland banaadir toddoba iyo toban puntland lix somalilanna labo dadka da-dooda ee u dhexayso ee laga helay cudurkan haddii aan boqoleyda ka fiirino labaatan sano wixii ka yar waa boqolkiiba shan labaatan ilaa iyo soddon iyo sagaal boqolkiiba toddobaatan iyo labo afartan ilaa iyo konton iyo sagaal boqolkiiba toban iyo lix lixdan sano iyo inta ka weyna waa boqolkiiba toddobo tirada guud ee nambarka covid nneteen waddankeenna ka jira wuxuu isugu tegayaa kun shan boqol iyo toddobaatan iyo saddex
tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolkan banaadir ayaa kaalinta saddexaad ka galay tartan cilmiyeedka warbaahinta qaranka faadumo yuusuf cadow faadumo daahir cadow ayaa warkan inoo sii faahfaahinaysa tartan cilmeedka bisha barakeysan ramadaan oo ay qabanayso warbaahinta qaranka islamarkaana si toosa looga daawado telefishinka qaranka soomaaliyeed lagana dhageysta redio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya ayaa waxaa kulankii sodonaad ku tartamay wareega saddexaad degmooyinka warta nabadda iyo garbahare oo ka wada tirsan gobolka banaadir iyo gobolka gado waxaana sanadkii toddobaad si xiriir ah u taabageliya maamulka gobolka banaadir tartamayaasha labada degme ee warta nabadda iyo garbaharey ayaa muujiyay tartan aada u adag islamarkaana xiise gaar ah xambaarsanay iyagoona ay soo bandhigeen aqoon iyo asluub labada dhinac tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa waxaa la weydiiyey toddobadii su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen saddex su-aal waxa ay iska qaldeen waxay ka jawaabeen afar su-aal waxaa iska qaldeen saddex su-aalood waxay ka faa'iidaysteen saddex su-aalood oo soo hareermartay tartamayaasha degmada galbahaarey ee gobolka gado sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada warta nabadda ayaa noqotay afar iyo toban dhibcood tartamayaasha degmada galbahaarey ee gobolka gado ayaa dhankooda waxaa la weydiiyey toddobadii su-aalood oo ay xaqa u lahaayeen waxa ay ka jawaabeen saddex su-aal waxa iska qaldeen afar su-aal waxa ay ka faa'iidaysteen laba su-aal oo soo hareermartay tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir sidaasi darteed wadarta guud ee dhibcaha ay heleen tartamayaasha degmada galbahaarey ee gobolka gadow waxa ay noqotay toban dhibcood tartamayaasha degmada warta nabadda ee gobolka banaadir ayaa xalay waxa ay ku guulaysatay kaalintii saddexaad ee tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ee ramadaan oo ay qabanaysa warbaahinta qaranka caawa oo ah habeenkii soddon iyo koowaad ee tartan cilmiyeedka bisha barakeysan ramadaan ayaa waxaa fiinalka ku tartami doono degmooyinka dharkeenley iyo buurhakaba oo ka wada tirsan gobolka banaadir iyo gobolka baay
diyaargarow ku aadan munaasabada ciidulfitriga ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe abuukar maxamed bacadle ayaa warkan noo soo diray
iyadoo maalmo qurac inaga xigaan ciidulfidriga ayaa laga dareemayaa magaalada jowhar ee caasimada dowlad goboleedka hirshabelle dhaqdhaqaaq ku aadan dadku sida ay ugu diyaargaroobayaan ciidda waxaa si aada mashquul ah goobaha lagu iibiyo dharka iyo caruurta waxyaaba ay ku ciidaan qaar ka mid a ganacsatada magaalada jowhar ayaa ka hadlay farqiga u dhexeeya ciidan iyo ciiddii sanadkii hore
magaalada maadaama ma aragtay meelo badan aan dhaqaalo ka jirin oo dadka beero iyo waxay ku xiran yihiin wixii oo maaragtay hadda la heli kara waa la helaa maadaama dhaqaalo mashruuco iyo waxyaale iyo kambaniyo imaala raggaan dhalinyarta hortaa joog wada duub hadday shaqo heli lahaayeen waxbada waa la heli lahaa sheekh maasha allah ciidan wallaahi waxaan dhihi karaa ciidan ayaa wanaag badantii horo inkastoo ciid le ciid ay tahay ciidan ayaa si fiican loo ammaanayaa mideeda magacayga waa cumar saciid xaaji degan degmada johar waxaan soo doontay agab ilmaha ay ku ciyaaraan cabdale cabdale aan ka soo doontay hadda maasha allah maxaa wax walba wuxuu ii sheegay inay rakhis yihiin
waayo waa dareemi kartaa saxan saxan ciid ayaa lagu jiraa nin walba wuxuu rabaa kabo iyo waxaas inuu gato ilmaha dhan ciidkooda waa soomaa sanad badan ayaa la sugaa laba iyo toban bilood la sugaayay hadda waxay taagan tahay xilliga gabagabada oo ramadaanka oo ciidda na soo fidaysa ciidda fitrida marka waa iska shaqaysanayno hadeertan waa howshan waa kala socotaa alxamdulilah maasha allah ganacsiga si fiican ayaa u socdaa ciiddii hore beele ahayd waa la dhaqmaayey ciiddan laakiin dhib badan ayaa jiro oo maaragtay oo hadeertan waa maqashaa umalinaa covid 19 wax la dhahayo soo baxay ganacsiga badanaa wuu kala xirmay ganacsiga faraha badnaayo maaragtay oo soo degi jiray xagga jiinaha oo kale iyo wixii oo dhan waa dhaqdhaqaaqii waa joogsadeen marka hadeertan wax yaroo ganacsi iska imaaday adiga hal markaba camal iska imaaday halkii markaba la kala qiibiyo marka shaqadaas saas ayay u socotaa waxaa isdhehayni coronaviruskaan saameynaa maasha allah ciidda aad u fiican tahay dharkii waa raqiis toddobaatan doolar siddeetan dooraa la geli jiray dharka waa raqiis qofkii ilaahay oo nimcadiisa oo beenka sheegaya ma aqaan laakiin ciiddan aad u fiican tahay dadka waxay gadanayaan wax walbana waa raqiis maasha allah si fiican ayaa loo diyaargaroobaya waayo bulsho badan ayaan aragnaa habeen iyo maalinaa shaqaynaa suuqaan maka dhex baxno saacadaha shaqada ilaa iyo saacadaha jeefkeenna dama kala naqaano abukar maxamed bacadale warbaahinta qaranka caasimada dowlad goboleedka hirshabelle magaalada jowhar halka warka a idinkala socotaana dhegeystayaal waa redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyadoo tirada dhimashada ee dalka maraykanka ay kor u dhaaftay sagaashan iyo laba kun oo qofood dhammaan kontonka gobol ee dalka maraykanka ayaa haddana qayb ahaan dib loo furay kadib laba bilood oo xayiraad ay saarnayd arbacadii gobolka constitutial waxa uu noqday gobolka ugu dambeeya ee qaada xayiraadaha iyadoo dib u furistana dukaamanka iyo maqaayadaha lagu lamaaniyey shuruudo la xidhiiraha in dadka muujiyaan taxadar dheeraad ah balse waxaa kaaf iyo kala dheeri ah marka la eego xeerka faafitaanka cudurka corona iyo qaadista xayiraadda oo ujeedka laga leeyahay uu yahay dib usoo kabista dhaqaalaha in badan oo ka mid ah gobollada ayaan raacin tilmaamaha dowladda federaalka ah oo ay ku jirto afar iyo toban maalin oo lagu salaynayo heerka cudurka guud ahaanna warkii aruurnimo ood kala socoteen redio muqdisho codka jamhuuriyadda federaalka soomaaliya kaarta hawada naga dhegaysanaysaa intaa ayaan kusoo afmeeraya waxaase naga xasuusa ciddii uu seego warkan ama aan ka bogan mar kale inay dib ugala socon karto bogga internetka aynu ku leenahay ciwaankiisu yahay redio muqdisho dot net